sahroy waa mahadsan tahay shalay khamiistii toddobada aroornimo ayaa shacabka britain waxay u dareereen goobaha codbixinta oo gaaraya ilaa afartan kun oo goobood guud ahaan dalkan britain oo codka ay ka dhibanayeen goobaha codbixinta waxaa la furay toddobadii aroornimo waxayna furnaayeen ilaa tobankii fiidnimo waxaana doorashadani ay ahayd doorasho waktigeeda laga soo horumariyey oo xisbiga talada haya ee conservativku ay markaasi ku baaqeen in la qabto waxaana doorashadani ka qayb galay oo isdiiwaan geliyey in codkooda ay dhiibtaan afartan iyo lix dibic sagaal milyan oo qof marka loo eego doorashadii sanadka hore labada kun shan iyo tobanka doorashadan ayaa ka badan taasi waxay ahayd afartan iyo lix dhibic afar milyan dadkii isdiiwaan geliyey in ay codeeyaan waa gartay bal maxamed maxamuud dhoore waxaad iiga warantaa saadaasha ilaa iyo xilligan oo habeen ay u tahay britain maxay tahay ama natiijo soo baxdoo la ogyahay haddiiba ay jirto maxay tahay sahra weli si rasmiga laguma dhawaaqin natiijada rasmiga codadka ayaa la tirinayaa inkastoo goobaha codbixinta la xiray tobankii habeennimo haddana waxaa muuqanaya in xisbiga talada haya iminka ay heleen codod gaaraya sida la sadaalinayo saddex boqol toban iyo afar halka xisbiga kale ee laborkana uu helay laba boqol lixdan iyo lix xisbiga kale ee s n p isna uu helay soddon iyo afar waxaana muuqanaya inaysan jiri dooneen xisbi ku guuleysta majoritiga ama tirabadnaanta baarlamanka dalkan hanaankiisa doorashada sahroy waxaa weeyaan waa hanaan baarlamaaniya oo xisbigii baarlamaanka awoodiisa hela ayaa soo dhisa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha waxaana xisbigaasi laga rabaa inuu keeno saddex boqol labaatan iyo lix hadda sida muuqata ma jiri doono xisbi ku guuleysta tirada guud ee la filayay oo ahayd saddex boqol labaatan iyo lix guud ahaan kuraasta baarlamanka dalkan waxaa weeyaan lix boqol iyo konton waxaana la rabay xisbiga majoritiga hele inuu soo dhiso xukuumad marka hadda waxay muuqanaysaa inay adkaan doonto in xisbina uu si rasmiga xukuumad usoo dhisay keligii marka la fiiriya saadaasha doorashada waa gartay marka xisbigan conservativeka ee talada haya asaga ayaa doorashooyinkan sabab u ahaa in la qabto riixayay marka haddii haatan ay u muuqato inaysan kusoo bixin codadkii badnaa inay helaan ma waxay u muuqataa inay kuraasti luminayaan intii hore ay u haysteen oo doorashadii hore markii la fiiriyo ah sax sahra sida muuqata kuraas ayay luminayaan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka doorashadii la qabtay xisbigan waxa uu helay saddex boqol soddon iyo kow kursi oo a majority aqlibiyad aada u badan isaga ayaana xukuumaddii soo dhisay hase ahaatee xisbigaasi waxa uu ku baaqay in la qabto aftidii dadkan ay kaga baxayeen midooda yurub sanadkan lix saddex labaatankii juun ee sanadkii lasoo dhaafay arrintaas ayaa waxa ay sababtay in uu iscasilo ra-isul wasaarihii xilligaasi talada hayay waxaana xisbiga dhexdiisa doorashadii ku guuleystay theresa may haweeneyda imika ah ra-isul wasaaraha ka ah waxayna ku baaqday waxayna ahayd inay xilka hayso oo muddada xisbiga ay ku ekeen doorashadiisa ilaa labada kun iyo labaatanka hase ahaatee ayada ayaa ku baaqday in la qabto doorasho waktigeeda laga soo hormariyo sababta laga soo horumariyana waxay ku sheegtay inay tahay in ay doonayso in ay awood iyo xoog u hesho iyo kalsooni kabixitanka midooda yurub iyo wadahallada midooda yurub lala gelayo marka hadda waxaa muuqata inay kuraas badan waayeen waayahay soo galootiga iyo dadka soomaalida iyo guud ahaan dadka soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay labadan xisbi xisbigee u roon dhammaan dadka daqligooda hooseeyo iyo soo galootiga dadka xoogsatada dhexe hoose waxa ay aada ay uga codeeyeen iyo soomaalida u badan tahay xisbigan laborka oo imika helay laba boqol lixdan iyo lix sida saadaas ku muuqato xisbigan sanadkan waxyaabaha ballan qaaday waxaa kamid a jaamacadaha wadankan oo lacaga inuu free ka dhigayo dhibaatooyinka ugu badan oo dadka soo galootiga haysta oo soomaalida ay kamid tahay xagga guryahana inuu markaas guryo badan dhisayo hal milyan bilyan gaaraya hal milyan guryo guryo gaaraya inuu dhisayo uuna raqiisanayo sidoo kale inuu cashuuraadka ka yareynayo dadka ee daqligooda hooseeyo ee sanadkii qaata wax ka yar siddeetan kun inuu cashuurta ka yareynayo kuwa ka badanna uu cashuurta ku badan doono sidaas ayaa xisbigaasi dadka soo galootiga ay aada uga codeyn iyo sidoo kale dadka ka yimid yurubta kale ee halkan jooga inuu xuquuq siin doono si waddankan usii joogaan waayahay ugu dambeyntii bal waa tii london iyo meelo ka mida britain bay ka dhacayeen weerarada bal ammaanka sidee loo adkeeyey doorashadu intii ay socotay aad ba ammaanka loo adkeeya doorashadan waa doorashadii ugu horreysa dadka britain ay arkaan booliiska qoryaha wata ee hubeysan oo taagan goobaha codbixinta meelaha codbixinta laga tirinayay oo booliisku joogaan iyo sidoo kale ammaanka aad ayaa loo adkeeyey qofkii ugu horreeyay saaka ee khamiistii subaxii codeysa waxay ahayd shalay theresa may ayay ahayd marka laga hadlayo xisbiyada hogaamiyaasha xisbiyada ayada iyo duqeeda philip ammaankan aad baa loo adkeynayay goob kastana xitaa goobaha shacabka ku codeynayeen askarta qoryaha wata boliiska qoryaha wata ayaa jooga taasoo aan dalkan britain dhaqan u ahayn in boliis qoryo wata ay istaagaan meelaha dadweynuhu ay joogaan oo caadiga